magaalada kismaayo ayaa waxaa toddobaadkan lagu soo gebgabeeyey kulan looga hadlayay sidii bulshada uga qayb qaadan lahaayeen xasilinta iyo badqabka waxaana kasoo qaybgalayaasha ay tilmaameen sida ay bulshadu muhiim ugu tahay ka shaqaynta badqabka bulshada xeerhilaalyaha guud ee jubbaland nuuridiin khaliif iyo ergeyga gaarka ahi ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka xildhibaan cumar ibraahim xaanshi ayaa waxay ka warbixiyeen muhiimadda ay leedahay ilaalinta badqabka bulshada barnaamijka ahmiyaddiisu waxay ka imanaysaa iyo muhiimaddiisu ummaddeenna baahideedii dhabta ahayd ay ahayd in laga hadlo ayaa laga hadlayaa waxaa laga yaabaa baahiyaha markii la qaybqaybiyo dee way sii badanayaan laakiin waxaa jirta mixwar ama waxaa jira udubdhexaad baahida ummadda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed ay tahay waa barnaamijkan weeye barnaamijka ah xasilinta weeye waxa aan la-nahay annaga saboolnimo aan xasilid la-ahaanay nama hayso baahi aan xasilid la-ahaanay nama hayso waddan nagu filan iyo dal nagu filan iyo khayraad nagu filan ayaan haysanaa barnaamijka unaan shalay halkan ka daafurayno ahay ilaalinta arrimaha gurfadka rayidka waqtiyaha howlgalada ay socdaan civilian protection launch waaye campaign si baaxad leh in u socda aan rabno hadduu alla idin waaye marka dee araadiina iyo fikradihiina iyo taladiina ayaa aada iyo aada loogu baahan yahay